asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteennii murtida maanta xubinta murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna haddii rabbi idmahayo aynu howlaha farada badan kaga hadallo innaga oo qaabab fara badan oo kala duwan hadba dhinac ka keenna teenan maantana waxaan kaga hadlaynaa haddii eebba idmahayo ee mujtamaca ama dadku sida uu u nool yahay iyo nolosha dadka isbedelada ku dhaca waxay xubintanu ina tusinaysaa haddii dadku ay yihiin dad wanaagsan inay noqon hayaan dad wanaagsan macnaha haddii ay dad wanaagsan yihiin guud ahaanba waa ay wanaagsanaanayaan oo dadka iyaga ka soo baxa ee madaxda u noqda kuwa iyaga ka soo baxa ee waxgaradka u noqda kuwa iyaga ka soo baxa ee aqoon-yahanka u noqda kuwa iyaga ka soo baxa ee taliska u noqda kuwa iyaga ka soo baxa ee ganacsiga u noqda kuwa iyaga ka soo baxa ee dadkaa wanaagsan ka soo dhex baxa oo dhan qayb kastoo ay ku aadaan waxay noqon hayaan dad wanaagsan tusaale haddii injineeraban wanaagsan aad aragto bulshada ay ka soo dhex baxeen ayaa wanaagsan oo ku fiican xisaabta iyo maaragtay habka wax loo dhiso ama habka wax loo taago ama habka wax loo yagleelo ku wanaagsan maxay noqotay markaa xubinteennan maanta marka waxay ina tusaysaa in bulsho kaste oo dhinac ku wanaagsani sidaa ay u wanaagsan tahay wixii ka soo baxay uu wanaag noqon hayo haddii dadka intiisa badan ay dad wanaagsan yihiin ee inta iyaga hagta ama uusha u haysa waxay noqonayaan dad wanaagsan oo maaragtay aan dhalliilo gooni ah loo heli karin ayay xubinteennan murtida maanto ina leedahay marka nin ayaa waxa uu la yaabay haddii eebba idmahayo dad qoom uu u tegey ama qole uu u tegey ayuu la yaabay madaxdooda xumaantooda madax iswada haysata madax wada musuq maasuqa madax shisheeye u kala dhuumanaysa madax maaragtay haddii eebba idmahayo iyaga laysu isticmaalahayo madax calooshooda u shaqaystayaal ah madax bedelan madax aan maaragtay aan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda iyo deegaankooda iyo dareenkooda iyo jiritaankooda iyo dalagooda iyo maaragtay dhammaan waxaasoo dhan madax aan dan ka lahayn ayuu arkay markuu arkay isagoo arrintii iyada ahayd la fajacay ama la yaabay ama ama la ashqaraaray ama la irkigay ama la amankaagay ama la shaamareeray ayaa waxa uu yidhi haddii eebba idmahayo nin kale oday ah oo uu caqli ku tuhmayey ayuu u yimid kolkaasuu wuxuu ku yidhi niyahow baaba baa dhacee dadkan madaxda sheegan haya xumaantoodu waa maxay dadkan aan isu tanaasuli karin aan iscafin karin wax isku darsan karin aan isiloobi karin aan waxba u kala tegi karin aan cadka isu hambayn karin aan isu qabsoomi karin aan hadal isku qancin karin niyow dadkani maxay yihiin ayuu ku yidhi ninkii uu caqliga ku tuhmayey ninkii uu caqliga ku tuhmayey ayaa hadalka u soo koobay oo waxa uu ku yidhi ma og tahay waxaa la yidhi oo mahmaha soomaaliya u leedahay dadkii wanaagsani madaxda daacada bay dhalaan dadka wanaagsani ama duulkii wanaagsan baa madax daacad ah dhala u fiirsa halka waxaa weeye dadkii wanaagsan ama duulkii wanaagsan ayaa madax daacada dhala waxaa kaloo la dhihi karaa duulkii wanaagsan ama dadkii wanaagsan ayaa madax daacadihii ka soo baxdaana waa la odhan karaa oo waa laba eray oo meesha ku jirta sidoo kaleento madaxda fiicani dad fiican bay ka imaatay ama dad fiican bay ka soo dhex baxdayna waa la dhihi karaa oo laba jeeraba dee way noqonaysaa hadday madaxdu wanaagsan yihiin bulshadaa wanaagsan hadday bulshadu wanaagsan tahayna madaxdaa wanaagsan weeyaan ujeeddada hadalku mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi hasha geela cuntaa ugu cabaad badan